hooyadoo la kulanta dhicis waa xaalad adag oo saameysa dhinacyada caafimaadka jireed kan nafsiyadeed iyo guud ahaan nolosha qoyskeeda hooyada oo la kulanta dhicis waa arrin caafimaad oo sababa dhowr arrimood kuwaas oo loo baahan yahay in si dhow loo baaro sida uu sharaxayo doctor cabdirasaaq culow oo kamid ah dhakhaatiirta ku nool magaalada jowhar
infecshanada ku dhaco hooyada xiliga uurka ay leedahay tusaale ahaan infecshanadan ku dhaco habdhiska kaadimareenka iyo iyo maxaa la lahaa habdhiska taranka iyo wax lamid eh infecshanadan loo yaqaano u t i-ga infecshanada ku dhaco gudaha ilmagaleenka iyo maxaa la lahaa sidoo kale waxaa keena waxyaalahan loo yaqaano nutritionka waxyaalaha ku saabsan oo qofkan nafaqadarada iyo wax lamid eh waxaa keeno sidoo kale troma wax loo yaqaano ama in maamada shilal ay gasho xiliga uurka ay leedahay taasoo sababta in fitaska ama cunuga caloosha ku jiro uu banaanka usoo baxo isagoo dhicis ah tan infectionkan waxaa ugu badan waxyaalaha oo keeno maxaa la infectionadan ku dhaco xiliga uurka leh hooyooyin ku dhaco loo yaqaano toxoplasma infectionis iyo brucella infection maamada la imaado xaaladda loo yaqaano toxoplasmosis iyo brucellosis taasoo iyadana aad dhibaato ba-an ugu hayso bulshadan ku dhaqan degmada jowhar iyo khaasatan maxaa la lahaa haweenka guud ahaan cuntada qofka uu cuno badanaa ma keento maxaa la lahaa dhibaatooyinka dhiciska mostly mala dhihi karo maxaa la lahaa cuntada dhicisay keentaa laakiin waxaa jiro waxyaalo cuntada la xiriiro oo maamooyinka maxaa la lahaa ku sababa dhiciska tusaale ahaan oo kale in maamadii ay cunto haddii guriga ama meesha ay ku nooshaa maamadii ay kula nool yihiin xayawaanadan loo yaqaano domestic animalis ama xayawaanadan maxaa la lahaa dabajoogta ah tusaale ahaan iyo anyuuraha iyo iyo waxa loo yaqaano ariga iyo wax lamid iyo eyga dhicisku waa xaalad saameyn weyn ku leh caafimaadka iyo mad nafsiyadeed ee ku yimaada hooyada iyo dhallaanka